raxiim akhyaarta soo dhawaada waa tilmaan podcast oo maalin kasta aada isbuuci marka dhegeysataan barnaamijyo aada u muhiima waxaa maanta marti iigu ah doctor cabdiqaadir siciid maxamuud oo tobankii sano lasoo dhaafay dalka turkiga marna arday ka ahaa shahaada masterta ilaa doctoora ka dhigtay marna ganacsado ka ahaa soomaali badanna ay yaqaanaan oo maanta dalkii soomaaliya u socda turkigana ka xirxirtay waxaana marka inaan wax ka weydiiyo bal dareenkiisa toban sano kadib dalkiisa inuu ku laabanayo isagoo waxna bartay dad badanna bartay shaqo badanna qabtay bal dareenkiisu uu yahay cabdiqaadir soo dhawow
cabdiwalaahi saaxiib aad baa mahadsan tahay maasha allah dee waxa maanta dareenkiigu aad buu fiican yahay nin wadankiisii hooyo u socda dareenku dareemi karo waa garan kartaa oo maaragtay qurbo in badan oo maaragtay noloshiisa waxbarasho iyo shaqo ku qaatay insha allah aad baan u faraxsanahay waxaan rajeynayaa in maaragtay marka aan tago aan farxad kasii badan hadda taan dareemayo aan dareemi doono insha allah cabdiqaadir markii aada turkiga imaaneysay laba kun iyo saddex toban ma islahay turkiga toban sano dambe ayaad sii joogeysaa waqtiga intaa laeg baa ku qaadanaysaa markaas maskaxdaada maxaa ku jiray
walaah abdiwelio markaa dee saadaalin badan maan ka ma ka sheegi karin sababtaa turkiga waa markii ugu horreysay oo waxaan kala kulmayay iyo sida uu maaragtay noloshiisa inaan maaragtay kusii qanacsanaan doono iyo in kale maan ogeyn laakiin isma lahayn muddo sideed sano toban sano ku dhadhoobaad joogeysaa qofku markuu in badan qurbaa kasoo kusoo maqnaado waxaaba laga yaabaa marka dambe inuu inta wadanka ilaawo oo maaragtay oo in badan sii joogo waxaad arkaysaa hadda turkiga dad toban sano iyo ka badan joogay marka hadda waxay naga tahay isdaba qabasho oo waxa weeye bal qurbaha isku ilaaweyna wadankiina waxa weye in laga wardoono oo at least bal lasoo ogaado xaaladaha waxa ka jira
cabdiqaadir saa sheegtay hadda toban sanaa ku dhowdahay waa markii koowaada qurba inta le waqti inta le ku qaadatay dabcan markaa dalka imaanis turkigana waan ogaanin dhalinyaro yar baad ahayd maantana adigoo waqti badan qaato khibrad iyo aqoon badan kuu kordhay baad tegeysaa marka maxaad is leedahay waad ka baratay hal iyo labo cashir ama wax un aad is leedahay wallaahi intaan qurbaha joogay waxaasaan bartay oo waan ka faa'iiday ma nala wadaagi kartaa
cabduwalayo waxa weeye intaan turkiga joogay de kulle aqoon iyo markii horeba aan u imi waxahayd cilmi kororsi alxamdulilah waxa weeye de maalintaan imaanaya hadda heerkayga waxbarasho iyo garaadba aad bay u kala sarreeyaan waxaa intaa isii dheer inaan maaragtay ka bartay bulshooyin badan oo maaragtay waddamo kala duwan iyo soomaalida oo waxaweye gobol kasta ka imaaneysa oo aadan markaas soomaaliya joogta aadan fursad u helin iyo weliba dad badan oo madaxa oo maaragtay markaad turkiga joogto waxaa ku fudaanaysaa inaad heshid dadka maaragtay wadanka madaxda ha noqoto ama cid kastoo maaragtay qiimo leh markay turkiga timaado way kuu fududahay marka turkiga waxyaalo noo fuday waxaa ka mid ah inaan bulsho badan iyo dad badan iyo dad aqoonle aan ku baranay waxyaalaha turkiga ka baranayna waxaa weeye intaan joogay waxaa ka mid ah in bulshooyinku ay dad isku xiran noqdaanin oo sharci leh oo maaragtay nidaamka uu maaragtay kala xadido waxaan kaloo kasii faa-ida waxaa ka mid a muhiimadda inaad wadan adigu leedahay aada joogtahay say u fiican tahay baan ku dareemay markaad waddan ajaanib ku noqoto waxqabado badan oo ay ka mid tahay shuruucda iyo joogitaankeeda iyo nidaamkeeda iyo maaragtay waxaad ogaanaysaa qiimaha marka aad waddankaaga joogtid aad dareemi karto inaan waxba lagu weydiinayn inaad markaad shaqeynayso aan lagu horana waraaq shaqo keen inaan maaragtay sharci aad ilaashanayso kaa dhacay uusan jirin marka jaanisyo markii hore noo muuqan ba hadda noo muuqda oo maaragtay aan maaragtay wadan qurbanimadu ayna tustay
marka waxaad leedahay waxaad ogaatay qiimaha uu ay leedahay dalkaaga inaad joogtid oo aada muwaadin tahay oo aan lagu weydiinayn residence iyo deganaansho iyo mataqaanaa basaboor iyo waxaa la isweydiin karaa cabdiqaadirow hadda waxaa u socotaa soomaaliya soomaaliyana markii qurbaha la joogo warar fiican badanaa kama yimaadaan isku dhacya iyo siyaasad xasarado siyaasadeed siyaasadeed iyo khilaafaad haddana doorashooyin baa jira marka dadku maxay kugula taliyaa asxaabtaadu ama dadka markaad leedahay waan markaad markaad tirahda waan laabanaya oo soomaaliya u socdaa ma lagu dhiirigeliyaa oo waxaa lagu dhahaa laabo oo waa go-aan fiican mise dadka qeybtood waxay ku dhahaan may iska joog marka bal talada dadka qaraabada iyo asxaabtu badanaa maxay tahay xagee bay u socotaa
marka laabashada go-aan qaadashada horta fiidyaabo fiid- fiidbackyo badan baa iga yimaada abduuli oduu kale waxaa sabab u ahay dadkii een, in badan guda talinayay oo lahaa wadanka ku baahan abduqaadirow waxa weye arrimaha businessyada iyo meelo ka fiican oo baanu kaaga baahannahay isbedel wadanka dhinaca maaragtay ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda wadanka maaragtay dhanka dhaqaalaha wax badan baad ka bedeli kartaa marka shaqadii ku habboon ma joogtid dhowr jeer baad igala talisay waxaa maaragtay eh, dadka igu dhiirigeliyay oo weliba aaminsan baa tahay in wadanka la tago Eh, markaa bulshooyinka la wadaagtid inaad wadankii tegayso adoo in badan ka maqnaa Eh, laba marba waxa waa- waad la kulmaysaa oo waxaa laga yaabaa waqti yar oo saacada u dhexeeya inna qofku ugu dhiirigeliyo oo intaad habi ku noqoto aad faraxsanaatid oo tirahdo "War wadankii haddaad tagto wallahi wax laga sheegaya maasha allah oo dadku ku yidhahdaa nin wadanka jaanisyo badan baa jira dadka aqoonta le waxay leeyihiin fursado wadankii waxa weye isbedel fiican buu sameeyey Eh, dadka qaybtoodna waxaad arkaysaa eh, iyaga oo maarata aan lagaga niyad jebinaya oo la oranaya "Oo wadankii amni ma jiro system la geli karo oo qof waxbartay ah Een, oo ma nadiif ah ma jiro marka dad badan oo kaala talinaya way jiraan laakiin waxa weeye eh, inta badana aqoonta leh oo si fiican wax u darsa waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan wadanka maaragtay wax ku dhaaban ma jiraan janisaga oo helaysaa laakiin dad badan oo maaragtay ama qaraabada ha noqoto oo u baqaya weliba xagga amniga iyo inaadan meesha waxba ka aqoon aniga weliba waxaan kaga duwanaa reer muqdisho ma ihi misana waa ku dhiirigelay ku dhiiraday oo waxaan aaminsanahay in ay istanbul iyo turki iyo waddan kale qurba ay dhaamaysaan baan aaminsanahay maasha allah marka hadda muqdisho u socotaa een, waxaan kaloo ku faraxsanahay in een, aan kamid ah dadkii een, kugula taliyey inaad dalkii ku laabatid Een, inkastoo go-aankaadu aad lahayd een, ayna kaa go-oneed inaad dadkaaga iyo dalkaaga u shaqaysid Een, ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd een, dadka een, sidaadoo kale ama guud ahaan dadka dadka qurbaha jooga ama dalka dad- dadka dalka wax usoo bartay oo een, eh, dalalka kala duwan jooga Een, taladaad siin lahayd een, maxay tahay
cabdulli aada baa umahadsan tahay tala ahaan anigu waxaan usoo jeedin lahaa markaa qurbaha joogto waxaa laga yaabaa inaad nolol fiican oo maaragtay adeeg fiican oo caafimaad ha noqoto Een, maaragtay meel kastoo si fudud aad ku tegi karto oo maaragtay dhanka adeegeena aada kaaga fiicnaato nolol fiican aad ku jirtid Een, amnina fiican aad ka heshid oo aad maaragtay ku dareemi karto waddan aad ku raaxaysan kartid Eh, laakiin qofka biniaadanka ma ahan inay taas ka dhigto eh, in uu intaa uun habi ku noqda ku ku ahaado Eh, waxaan dadka kula talin lahaa in ay wadankooda ay maaragtay ay mar walba niyadu ka hayaan si ay uga dhig lahaayeen wadankooda eh, sida dadka turkida oo kale waxaa turkidu iyagoo yurub soo joogay baad arkaysaa dhowr iyo toban sano oo kasoo shaqeynayay oo intay halka yimaadaan meel yaroo makhaayad yar ay furtaan oo ay habi ku yihiin marka innaga xoogaa waxaan nahay bulsho xagga qurbanimada maaragtay jecel oo ku faanta oo qofka markuu qurba yimaado xataa la qiimeeyo laakiin wadamada kale waxa weye waa ka duwan yihiinoo qofka maaragtay een, wadamada kale aada qof baadi ah oo kale baa loo baa loo xisaabsadaa marka qofka laakiin wadankiisa wadan jaceylka waxa qiimo inuu qof leeyahay baa la ogaanayaa marka bulsho kasta waxay qiimo ku yeelataa wadankooda marka in maaragtay een, lagu dhiirado in maaragtay wadankii la tago oo aan qurbo laysku ilaawin oo maaragtay qurbahan weliba wuxuu iska leeyahay dhibaatooyinkiisa shuruucdiisa is bedbedesha waxaa laga yaaba inay saameyn ku yeelato adoo waxa waaye nolol fiican iskaga jiraa laga yaabaa in sharciyada isbedelaan wadanka sida hadda wadamo badan ka dhacday imaaraadka ka dhacday wadamo kale ka dhacday xataa turkiga hadda een, maaragtay oo ganacsiyo badan oo aan la filanayn baa jiray oo dadku iyaga habi ku jiraan oo dhaqaalo badan soo galaya hal subax waxa weeye inta xabsi la geeyey la wadanka laga saaray marka waxa weeye wadan qurbo ah waa dareen ku joog wadankaaga wax dhaaman ma jiraanin iyaan marka la isla maaragtay noloshan fiican iyo baqlafaan iyo maaragtay nolosha la fariisanaya iyo dareemaha la raacaya iyaan la aaminayna wadankoon maaragtay
aada u maadsantaha abdiqaadir Eh, waxaa tiri dalkaaga meel kuu dhaanta ma jirtaaniin marka intaasaan kusoo koobeynaa waxaan rajeynayaa in cabdiqaadir dalku soo dhaweeyo insha allah tacaala waqti aan fogeyn aan iswareysan doono mar kale adigoo mataqaanaa wixii aad soo baratay iyo khibradaadii dalka igu adeegaya dhegeystayaal aad baa u mahadsantihiin adinkuna waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala qisooyinka lamida midda cabdiqaadir oo kale inaan inaan idiin soo bandhigno hadda kadib saa kusii wadno marka dhegeysi wacan aad baan idin salaameynaa asalaamu calaykum